bismillahi raxmaan raxiim dhamaan waan salaamayaa bulshaweynta reer puntland maada ku sugan yihiin iyo raali daljir aadba umahadsan tihiin runtii marka kuwaad horta waxaan ilaahay muxuu ahaa uga mahadinaynaa inuu maanta nabad nagu soo gaarsiiyo alxamdulilah deshii barakeysteedu maanta kuwa noo tahay waxaan ilaahay ka baryana inuu nagu daro kuwa laga aqbalo lagu dambi dhaafo inuu ilaahay naga mid dhigo aan ku gaarno barashooshii barwaaqo iyo baraare noogu dhamaado intaa kabacdi sanad walbana waan ka hadalnaa meelada raashin lagu cuno oo furnaan karta ma jirto muxuu ahaa magaalada gelinka hore inta xiligeeda la sooman yahay ciidama ciidamada amniga booliiskana waa qabaan muxuu ahaa amarka inay xiraan oo ganaxaan oo tilaabo sharciga ka qaadaan muxuu ahaa meher meheradaha furan raashinka muxuu ahaa lagu karmay mise raashinka dadka siinayo marka taana waa qabaan taana sida go-aanka noo ahaan jirtay horeyna sanramadaan walba aan usheegi jirnay ayaan haddana mar kale uxasuusinaynaa laakiin awaamirtaas waa jiraano waxaan u dhaafeynaa de booliiska booliis qofkii dembiga ku xadgudbo shuruuc bay leedahay ciqaabaad iyo cuquubaad inay soo xiraan maxkamad loo gudbiyaan muxuu ahaa marka insha allah hadii laa yidhaahdo marka taa dee xeerarkii shuruucda nooga yaalay ayaa muxuu ahaa ay raacayaan hadii laa yidhaah waayahay bisha barakeysan ramadaan ayaa la galay waxaana laisku diyaarinayaa xujaydii ay aada isugu diyaarineysaa sidii ay waajibaadka xajka usoo gudan laheyd wasaaradda horey ayay arrintan digniin uga soo saartay oo shirkado ayay eedeen usoo jeedisay maxaa qorshe ah oo aada dejiseen arrintii cabashada laga keenay ee xujayda dhibaatada ay ku haysay lacagaha fara badan looga qaadayay runtii muxuu ahaa barnaamijkan aad baa looga niqaashay doodo badanna waa laga galay dawladda dhexananka arrinteeda waa ka qaadatay runtii ma xumo ilaa iyo hadda isbedelna waa dhacayo maantay dee munaabaladii lagu haystay muxuu ahaa in loo wada fasaxay dhowr shirkooda ninkan wada qayb qaataan marka taana ay furayso tartan ay keenayso iyo dadkii muxuu aha inay xoogahoo naftaan marka tartankana mar walba faa-iidu leeyahay ganacsiga sidiisaba taas ayaan ka rajeynayna insha allah hadii laa yidhaahdo shirasaadka inay tartamaan si waafiyo xalaalna u tartama ayaan rajeynaynaa laakiin weli amarka waa taaganya ahaa in de shirkadaha la raacayo mise loo fasaxayo puntland waa inay de wasaaradda soo fasaxdaa welina muxuu ah waxaan soo fasaxin lahay hadda ma jiraan taana weli wadahadalada way socdaan laakiin dawladda dhexe waxaan ognahay inay shir jira ay soo saarto cidna kolba kuma sayxana laakiin journaaladaan ku arkeenay taana waxaan qiijinayna waxaan da idaacadda ka sheegi karna maaha markaan xaqiiqdeeda helnay iyo waxay tahay insha allah idan kala saari doonaa insha allah ayaamaha soo socda haddii laa yidhaah maya weli wax shacabka waxaan usheegaynaa weli waxay wasaaradda soo fasaxeen ma jirto oo ka shaqeyn kara arrimaha xajka ilaa iyo maxaa wasaaradda kasoo fasaxes runtii muxuu ahaa waxa meesha la doonaya horta waa dee kaale waxaan waa shaqa shaqo dawladeed weye oo muddo la iska watay muxuu ahaa dee kaga shaqaysan marka waxa waaye waxaan leenahay muhiimadda ay taagan tahay in taalintii dawladda shaqadeeda muxuu ahaa dib oola soo noqotay muxuu ahaa ku shaqeynayso umada loogu adeegayso inay jiraan meel lagu dacweyn karo shirakaadka iyo meel muxuu ahaa ay kusoo dacwoon karaan shacabka inay jirto marka waxay ahaan jirtay cid loo dacwoodana ma jirin cid lagu dacwoodana ma jirin maantay inay dawladna ma jirto in muxuu ahaa lasoo qarayo la shaqeynayo wada shaqeyn rasmina uu ka jiro wasaaradihii arrimaha diinta heer gobol iyo muxuu ahaa inuu ka dhexeeya iyadana muxuu ahaa la wada socdo arrintaana meel walba laga soo wadaqiyliyey jubbaland muxuu ahaa hirshabeelle muxuu ahaa galmudug koonfur galbeed la hadlayeen wasiirada arrimaha diinta marka taana ay muujinayso in uu dhibka jira xajka taagan yahay u baahan in wax la saxo marka waxaan diidana ma laha waxaan leenahay waxun hala saxo insha allah adila waa la saxmayaan haddana muxuu ahaa rajada waa fiicanta iyo wadahadalka hoshtae ku socoto waa ugu dambeyntii marka maxaad fariina u direysaa dhammaan ummadda saayimiinta ah ee puntland mexta ay joogaan
waxaan leenahay bishan waa bil cibaado ha laga faa-iideysto waxa waaye qofka qofka qardaaray waa qofka bishi ramadaan ee soo muxuuha usoo gashay aanan ka faa-iideysan sidii sultaan salla alay wasalam noo sheegay marka bishaan waa bil qur-aan qur-aanka in la soo dejiyo qur-aanka in la akriyo salaadii cibaado la badiyo taraawi laga laga fogaadaha saaro imaanaa yacni runtii muxuu ahaa loo shaqaysto aakhiro wakti lasi manaqaan ramadaanka dad nala joogaa maanta nala joogin shacbaanka dad nala joogaan muxuu ahaa maanta ramadaanka soo gaarin ciddii fursad u heshay in ilaahay ku shukriso ay ka faa-iideysato bishaan barakeysan ay cibaadeysato si dhabna u cibaadeysato ilaahayna ugu dhawaato ayaan leenahay iyo muxuu ahaa dhibaatada laga fogaado amniga laga wada shaqeeyo muxuu ahaa la taxadaro intaas waan dadka ugu muxuu ahaa ugu baaqaynaa damaad bulshaweynta reer puntland iyo soomaaliyadba ay joogaan